maalinta caalamiga ee afka ayoowey baa laga dhawaaqay shirweynaha guud ee hay-adda walbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee unesco bilii nofembar kii tumi ilitii march labada kun toddobadii golo landonye ee qaramada midoobay qaraaryo ha saareen webayo ka baaqana in dowlado xubno ee qaramada midoobay inay horumariyaan ilaalinta dhammaan luuqado iyo isticmaaleen dadyowa adduunka isla qaraar golaha guud use ka dhawaaqay labada kun siyeedkii iyo weyba sheegay in sanadkaas u siiyay sanadka caalamiga ee luuqado si korlanka qaada midnimada shalduwanaashada iyo fahamka caalamiga ee iyo elanmarow luuqado badan iyo weliba dhaqamada shalduwan weyba lang magacaabay hay-adda walabarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay si unka adeegan hogaanka sanadkaasi geeg wayba hastarahaye baraarujinta iyo afafka iyo door muhiima iyo ku dheelahayaan horumarinta xaqiijinta shalduwanaashaga dhaqanka iyo weliba wadaxaajoodka dhaqamada dhexadyo saasaatow xoojinta iskaaladowka iyo helitaanka walbarasho taye leh oo landhanyi ya ee dhisidda bulshooyin aqoon leh oo landhanyi iyo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka iyo abaabulka siyaasadda mowduucga caalamiga ee xuska maalinta caalamiga ee afka ayow ee sanadkun labada kun labaatiyo afarta wayba walbarashada luuqado badan wayba tiirka walbarashada jiilalka afyaalmaday isaaq maadey owse ku mid hay dufcaddii lamaad ee baratay afka ayow yaa waybows radio arlaadiusan sheegay in sanadkun iyo farxadan eta in la xuso afka ayow oo qoran oo waana laha bandhigi muddadaas laga bilaabo ilaa hatamibaa ka dhex jare inaana afkii hormari oo dhina dhagan haatoy dhina oo gubaabo oo kutaabta la gubaabiyo haatoy dhina oo la baro haatoy intaas bahar gudjari tidii kale waa maalin oo dhan wada sugaanayo labaatan kood februari waa maalin afafka adduunka dhan lahusaw unina kariiwan ahaan hoobleer afrikigana mayka waa maalin oo eed eed unan sugaanayo waana hadhowaayana insha allah
geeka laba boqol iyo konton milyan oo owlaad iyo dhalinyaro ah iyo weli dugsi laange ama olabarasho laange todoba boqol lixdan iyo saddex milyan iyo qaangaar ee waanan haysana xirfado aas-aasigae wal akhriska iyo weliba walqorashada ee afka ayow waybaya taageraas ee walbarashada akhriska qoraalka iyo helowka luuqado dheeraadka ee aana ku mid ah ardada walkubaradaasi iskuullada kiyaala baydhaba waybayo eedti eedihan dhawaayana in la xuso afka ayow eed eedaan ka farahasana wal oolka faraha walanka faylow afka ayow hoob leer una umaadangana baraas lankasta afjay umaadisa baraas wal oo eed yeedan faylow barnaamij fayle wedan maybasan laa raadi orlaadi ilaahay madayin korkaweela shaqa fayle haytan shaqadii liqobdatan faylahay haytan asan erlahay maadaama un afka aayownana barahay oo iskuulaantana maanhadkin lahakadari eedeedaanka farhasagna waana maanhadkina sufaylaninka dareer gaadadaayna eedeedaanka farhasagna
eedeed mabenkudantaanteena dhiirgeliyo oo hadhowaayan kumata oo hatan afkumaagan shahaado bajeelo ku qaada eedeedaan dhahan dhowaayo fade eed mayba rajaa intiliyo unahan hadhowaayo fade dadaata may jare oo maba silan dhakaw mabankasaana laakiis ma afka mayn baratalkere afka kahadalaba mayn baradelere saasna ma jarta qoraalka mayl fadag inte qoraalka dhakor nya dhigalikilet nya langatilana sila dhakawnkasaana salga jare laakiis dadka beriyo may leynayaan anwaab afkumayo kahadalaba may may ku baradele madi koy baradere ha waaba kahadalaba may ku fadeelaan laakiis saas ma jarta mayba jarte walaan inti qoraalka faantorta gudoomiyaga kutaabta afka ayow ablo kuusow oo waraysi gaaraysii warbaahinta arlaadi yaa weyba usi sheegay inyo geeka unkudubunta maalmo kala wayna guddoomiyaga usi faahfaahiyay sida ku taabtayoo unka dadaalahayeen sidii un hormari lahaayeen afka ayow ku dhawaad sida boqol amaba sida kun qof oo yo maybua afkila bari oo shahaadalasi insha allah isla maybua oo xafladun wayban ingorshaysana lama boqolin una shahaadi una siina aanadolkii tumilihaad iyo dolkii tumiyo todobaad inuu shahaadadasiinan qorshaysan markuun buugaag badan la qorani jiraan oo afka mayguna ku qorin tan maybua hoole wadno buugaag qoritaanka iyo ashareedii iyo wila dareeran eed alxamdulilah fartaas oo ugu wayhabanbi qaabka la kafaafi koroyb waa lankastada inuuse berseygu galan no kutaabteefkiaay waxaan qorshigaan qorshigiilay horay afartaas ku horan dadaal bara jirnay afkamaaga hormari jirnay sidikaalisindowna dagan shaylanin waayna isla hooliya wadna hadan insha allah sii wadna bulshada wayba kuwasiday iniyoo fariintaas fahmaan oo meeleeraa iska garabsadaan sidii fartuun on faafi lahay lankastana barad ini barada iskaday ingiriis la baradahay oqday oo meeleeraa isainlahay ina baradahay aan afka ahoo fumada ka ilaalsadaas
hay-adda unesco waybayo aaminsantaa muhiimadda shalduwanaanshada dhaqameed iyo luuqadeed ee bulshooyinka waara waynaya ka jarta waajibaadka nabadda iyo inay ku shaqayta inay ilaalida shalduwanaanshada dhaqamada iyo luuqado ee kobcahay dulqaadka iyo ixtiraamka dadka kale